أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري رعود
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jamcaha oo jamco walba aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa howlgallada iyo weerarada isdabajooga ah oo ka socda shabeellaha dhexe labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa marti inoogu ah barnaamijka oo nagala qaybgelaya aqoon-yahan ramadaan xaaji oo ah falanqeeye iyo nabadoonsamatar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن dhegaystayaal inta aanan falanqaynta gelin waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa warbixin kooban oo ku saabsan dowladda federaalka oo walaac iyo digniino ka muujinaysa weerarada dardarta ku socda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye walaaca ay dareemayso dowladda federaalka ayaa sii xoogaysanaya wixii ka dambeeyey howlgallada ballaaran ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe oo derisa gobolka banaadir waxaa shalay kulan deg dega isugu yimid golaha wasiirada xukuumadda dowladda federaalka waxayna kaga hadleen xaaladda waddanka daa'uud aweys oo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ayaa shir jaraa'ida uu qabtay wuxuu kaga hadlay waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo warbaahinta laga sii daayo warar qalqal gelin kara dowladda federaalka oo ula jeedo inaan la faafin karin xaqiiqooyinka dagaalka iyo sawirada muujinaya khasaaraha soo gaaraya dowladda federaalka ciidankeeda sidoo kale wuxuu sheegay inaan wax uba lala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo dhowaan maraykanku sheegay suurtagalnimada weeraro ka dhaca waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalaya warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xerana lala tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaal lala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambaynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa cawaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin baaqdin xooggan ayaa ka muuqanaysa dowladda federaalka iyadoo qalqalka ugu weyn uu soo wajahay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kula wareegeen magaalada balcad oo soddon kilomitir u jira muqdisho sidoo kalena howlgal ka fuliyeen waddada xidhiirisa balcad iyo caasimadda markanna waxaan toos u gelaynaa falanqaynta mowduuca waxaana soo dhoweynayaa martida waxaan ku horeynayaa oo su-aasha ugu horreysa weydiinayaa nabadoon samatar nabadoon maxaad ku micnayn kartaa xaaladda ku soo kordhay gobolka shabeellaha dhexe labadii toddobaad ee ugu dambeeyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين السنة على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaal waa dhow wahay gobolka shabeellada dhexe waa dhul ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu makaniyey ummadda muslimiinta ah dhul muslim weeyaan waxa muuqda maantay ee la arkayo ee idaacaduhu sheegayaan ee afkooda ay ku sheegayaan maarata xukaamtooda iyo dadka maarata madaxdooda ahna waa wax ilaahay subxaana watacaala afkooda ka keenaya afkan ilaahay baa dhaqdhaqaajinaya faruuryahan iyo carabkan isdhexgeliyey een, wayna muuqataa maantay ilaahay subxaana watacaala inuu maarata gargaar iyo barwaaqo iyo nasrin ilaahay siinayo mujaahidiinta markii horeetona ilaahay subxaana watacaala waa lagu itixaamay nimanka hareeraha xiran ujeedada geedaha hoostooda yaalle geedaha korkooda yaalle lagu dilay ilaahay wuxuu ku itixaamay mujaahidiinta mujaahidiintana waxaa la kala saarayay qabiid min aldayi baa loo kala saaraya dadka wanaagsan ee shareecada ku toosan ee dariiqa ilaahay ilaahay rasu- dariiqa ku toosan maaragtay dariiqa nebiga sal alla alay wasalam ee kitaabka ilaahay jecel ee difaacayay u soo baxay inay difaacaan iyo dadka beyne beynaha ah ee baalka la yiraahdo en- en- en- en riyaacda iyo iyo ka buuxaan iyo maaragta iyo adduunyada jacaylka iyo wax ku gambashada oo maaragta ay shareecadan ilaahay ku gambanayaan iyadoon ehelkeeda ahayn oo munaafiqiinta ah ilaahay baa kala saaraya ilaahayna wuu kala saara subxaana watacaala ilaahay marka uu kala saaraa nasriga ilaahay baa yimid nasriga ilaahay baa yimid maadaama nasriga ilaahay uu yimidna een, waxaa la yidhi baalka dhihi jiray qorax maarata soo baxday sacba laguma aadiyo sacba laguma aadi- aadin karo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu raalli ka noqdo subxaana watacaala dadkaa ragga mujaahidiinta ee dhiigooda u qubaya ee maarata dhacaankooda u bixinaya ee dhididkooda u bixinaya sharcada ilaahay si maarata kor u noqon kitaabka ilaahay uu kor u noqon lahaa oo kitaabka ilaahay loogu dhaqmi lahaa loogu maarata loogu xugun tegi lahaa intaas weeyaan een, midda koowaad su-aasha aad weydiisay intaasaan dhihin lahaa waa tahay aqoon-yahan ramadaan maxaa lagu qiimeyn karaa khasaaraha dowladda federaalka gaaray intay socdeen dagaalada dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أن صومالي waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan barnaamijkaas asigoo cad oo faahfaahsan oo maqal iyo muuqaalba leh kollay qadkaa la soo dhigay baraha bulshada waa aragtay waxaa la soo bandhigay muuqaallo sawirro iyo fiidiyoyo ku aadan hadday tahay meydadka ciidamada dowladda federaalka oo bilqan duurka iyo waddooyinka intii goob ay dagaalka ka dhaceen oo dhan hadday tahay gawaari nooc dagaal iyo nooc raaxaba ay madaxdooda wadatay hadday tahay hubka noocyadiisa kala duwan waxaa u dambaysay xeradii abooray oo aan arkaynay gaari weyn ee rasaas nuuc walba ay saaran tahay taas waa qiimayn oo su'aal ka dhan in jabka gaaray miidadkaas la bandhigay yacni maaha waxa la soo bandhigay waa kuwa ay meesha barxadda uga tageen oo ay awood iyo tabar u yeelan waayeen xataa inay ka qaataan meesha inta ay qaateen hadday dhaawac tahay iyo hadday kuwa dhinto tahay ama gawaaridii ay la fakadeen maaha wax laga hadlaya waa intay barxad cad dhigeen marka jabka gaaray waa jab aad u xoog iyo xanuun badan wuxuuna ku yimaaday marka hore waa fadliga alleh kadibna culays iyo xanuun fara badan oo taabtay shacabka muslimiinta ee saddexdii sano dhibaatada ay ku hayeen ciidamada dhibaatadaasay ugu weyn tahay dhaca dilka iyo maanduuriyaha marka kacdoonkan hadda socda shabeellada dhexe dadku waa mid ay kaalinta ugu weyn ee midigta ay ka taagan yihiin farxaddooda iyo caradooda i- waxay ka turjumaan waa shiribka abwaana qaarkood iga soo gaaraya waxaan maqlay dhahay saddex sanaan sabraynayo oon sugaynay maalinsaan u taal mina mujaahidiinta iyo farxadda iyo raynraynta iyo ummadiyo shacaarka islaamiga qaadatay iyo wiilashiyo wada qurxaano cunug dhafoor xiinan aan la arkinoo iskiisa uu isaga jaray gaar ahaan dadka afarta tuulo joogo ka bilow califool dheere caadley miir taqwo biyocaddo ceel baraf aqabduco warciise ilaa gaaleef waxay ku tiirsan yihiin ama ay caam ku yihiin oo lagu yaqaan wax soo saarka dalagyada kale ah digirta lowska iyo sisinta intii hadda mujaahidiinta ama wilaayada islaamiga xamladii waxaasan garguurta ku soo qaay ee- ee- kadib wax dalagay goosteen male anigu nin akhyaarun aad u- ugu kalsoonoon aqaanoon wareystay aa ii sheegay isla ninkaas asiga waa ninka aan ka wareerta markaan b b c ka dhagaystay ceelbaraf waxaa la wareegay federaalka soomaaliya markaasaan waxaan yidhi iga waran ceelbaraf ceelbaraf shabaabaa joogo nimankiine laba maraa la jabjuura haddana jabkii saddexaaday jabeenoo weli waa lasii baacsanayaan waana baxeen soo managin laakiin gabar oo indhashareerey la dhihi jiro magaca lahow ii sheegay magaaladana badar beegta aheedoo dadka g- ka ganacsada digirta la dhoofiyey gobollada in diyaarado daroon oo qolyahan sambalwelsha uu soo diray oo bancraft la yidhaah ay ku soo rideen oo inay gabadhaas ku dhacday meeshii ay ku shahiiday waa maqlaayay wadaadkaa ii sheegay waxaana waa wax iska wada warhaya in beentaas la wada sheegaa macala midda internationalka oo oo british broadcasting corporation ee b b c da waa la yaqaan dagaalada inta badanne talyaaniga wuxuu yidhaha sensus bargimenta di sangue macna waa dagaal aan dhiig ku daadan soo dhoweyn iyo mashxarad hadda maanta u dambaysay laba garas mujaahidiinta waxaa loo soo dhoweysay khayru caadi qabiilka cabdalla caroona la leeyahay ee dago ilaa raagaceella iyo bursho shiikh waa cadala afkiisa hore wadaad degmada balcad ka soo jeedo oo aan la sheekaystay wuxuu yidhi macallimow ducadii aan ducaysahayna ilaahay ajiibay markaasaan idhi yaad habaarayseen yaadse u duceyhayseen af cadow igu yidhi waxaan habaaraynaa xasan sheekh markaasaan hadda soo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed federal war wuxuu yidhi madaxweyne beele ninka xamar soo barakacshi hadana ku hadaaqaaya hadalladiisaana soo gaaraya uu leeyahay dhulalka caamka ee, mashruuci maxay ahayd turafidintii beeraha grash program snipe yasko militariga somali textile factory maxay ture nabad sugidda asluubta booliska daaqa qaranka minashiibiyada ciraaq som rom som xanaanadii xoolaha gosha iyo gendiga dhulkii dhan oo wuxuu ii tiri oo caamka ay ku ahayn ummadda dhan ay tacbahaysay oo xagga wax soo saarka dhulkii dhan uu shirkada oo ajinabiya la soo heshiiyey inuu ka xaraasho nalagala wareego markaasaan bunaysanno yidha bunkaan dubannay ilaahay meeshiisii meelka dheer saasay dhahayeen waa tahay samater sidee dowladda federaalka u saameeyeen dagaalada Een, taasu soomaalidu waxay tiraahdaa een, waxaa fiiri waxa ka sokeeya fiiri jowhar jowhar maahan xamar bay saameeyeen adeer xamar ayay saameeyeen waa midda diyaaradaha loo celinay jowharna waaba kana waa waa shabeellada dhexe jowhar jowhar meesha la yidhaahdona inuu saameeyo waa ku qasbanto shan iyo labaatan kilomitir warciisa u jirta ayaa lala wareego raayada tawxiidka ka babanaysa raayadan tawxiidkuna waxay qalqalgelinaysaa waxay qalqalgelinaysaa bil meel loo socdo baa raayadanu qalqalgelin jirtay maantay ayay soo noolaatay bariga afrikay ka soo noolaatay waxay ka soo noolaatay een, afghanistan waxay ka soo noolaatay jazaa'ir waxay ka soo noolaatay een, ee, yaman waxay ka- dhulka ay ka soo noolatay oo dhammaantood wax alla iyo waxa cusaada oo ilaahay caasiyey subxaanahu wa tacaala oo kitaabkiisa diiday mar allaya markay arkaan oo jabaan waad ogeydeen wixii ka dhacay afghanistan raayada tawxiidka markay arkaan gaariga saar raayadu ka leedahay inay ordaan bay gaareen ordaan cararaan taangigu inuu cararo diyaaraduhu ay soo daataan isku dhacaan maanta waxaa keenaya raalli aashahi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo raxmaddiisii bay heleen dadku halkan askarta joogtahay niyad ma hayaan niyadina waxaynu u haynin nin gaadhigii lagala tegey qorigu saaraa oo kii baalki dhihi jiray qaadin lahaa lagala tegey muxuu horta maarata ku dhiiradaa niyad ma hayo dismural wey dismural weeyaan askarigii maadaama uu dismural yahay oo talo ka dhacday oo uusan kalsooniba haysan kalsooni darro weeyaan ayagu ay ku abuureen shuuto waad maqlaysay wuxuu lahaa askarta iyo saraakiisha ninkii carara ama muqdisho hadduu tago waa xiraynaa ama waa dilaynaa war dadka isagu ma dilo waxay la cararayaanna waxay tahay kalsooni darraa haysa aakharina kalsooni kuma qabaan adduunyadana kuma haystaan oo gaadiidkaa lagala tegay aakharina jahanabaa sugaysa oo kuwan waxay arkeen filmaanta la dhigayo oo xaqiiqiga ah oo tusoo itaabsiida ah ya oo eh, maaragtay xarakadu dhigayso iyo iyo iyo iyo iyo nimanka la yidhaahdo iyo nimanka la yidhaahdo een, een, alkataa'ib ay dhigayaan bay arkayaan nimankii halkan saaran geedaha korkooda afka dhulka ku qodaya oo wada jeegada bannaan bay arkayaan dhowr kale gaaladhoorreyda bay arkayaan wiilashaan marka markayna u jeedaan kuwa niyad xumaa ku dhacday niyad xumaa ku dhacdana ma carari karo hadduu cararo ul baa lala daba taagan yahay ul garuun iyo qori baa lala daba taagan yahay waa loo dhaareen waa lagu xirayaa baa laleeyahay waxa keeni kara marka nuucan iyo inay jabaan oo xabadadii ku soo dhacday xabadadii soo dhacday mogta lama wada had- lama wada hadli karo nin walba nafkiisuu la cararaya waa inay cararaan dan baa u geynaysa xabad markay dhacdo xamarna laysku warsado hadba si usii sabaan taa kamar usii degayaan marka jowhar iska daaya xamar baa laga cabsanaya raayada tawxiidkuna waa ka baban doontaa biidnillahi albaari waa tahay aqooyaha ramadaan een, xasan sheekh ee wuxuu sheegi jiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo lix bilood ah ku tirtirayo hadda ka waran muxuu dareemayaa bay kula tahay nin warkaas sidii iskoobaal loo xaaqa soo dhahayay waa arkayay marka waa la kala baxa soomaal la kala bax hadday kugu foorartaa adaa soo waday rogaal celiskii waa kan bulshadii aastirtay shalayna ku nacday sababtoo ah ninkii ilaahay uu nacay waa la nacay sooma dadkuna waa ogyihiin dantooda wax u maqal qiso yaroo waxaa jirto oo waqtiga inkastoo dheeriya aan jeclaan lahay nimaa waxaa la yidhi wuxuu qabay laba bilcaan islaamanka uu qabo marka midne waa joog iyo jamaalay haysatay midne waa iska caadiyahay dadkan iska normalka oo tan qurux iyo caddaan kuma dhammayn waxay qab- ninkii marka wuxuu hanti ka lahay hal ratiyo weyn awrkaas ratigaasu marka biyo ku soo dhaamaya biyahane maalin masaafo loo socdo habeenkiina waa la soo socdaa Alla- laba iyo to- afar iyo labaatan saac oo socda toban saac habeenimo ku soo aada marka gurigiisa habeenkii uu midaan u yimaado oo joogii jamaal kale ayadu waa iska jiifataa ninka wax dana iyo kamale ratiga biyaha iyo haamanka u qotomiyaa ratigou dabarka u gaabiyaa meeshiisuu ku didibsadaa asigana waa iska dhacaa laakiin habeenka midda kale ay leedahay waxay samaynaysaa galabtii dheer caws iyo cabdiqayaan iyo xirgood geeda xoolaha ratiga aad u jecel yahay ay u diyaariyeen wadaadkane moqorof iyo qaloon dubay inta diyaarsatay digir u dubto masego iyadoo qaloona shaah oo caano u badan yahay caddees oo caleen fiican lena jalamada u dhigto markuu yimaado laba dhabay u diyaarineen daangadiisa iyo caanihiisa caddeeska isku jabsaha marka ratigina haamankay ka dejineen xaggay ku tujineen cawsay u dhigeen soo dhoweynta marka midda kalaa leh midda kalena wax soo dhoweyna waa laga waaya marka habeen habeenada ka mida biyaha waxaa lahaa gabadhii oo soo dhoweynta laga waayey ratigii waa la dhaqaaji waayey ninkii hadduu jiiday hadda rati weyni badan oo afar iyo toban sano dhabar adag ee xoog badan cid celi karta toban qof xataa ma jiidi karto xariggii u daayay markaasuu ratigii wuxuu u tegay islaanti kale soo dhoweynuu ku bartay ma ogtahay hadda markii garti loo fadhiistay aa la yidhi warniyahow maxay kugu qabatay inaad u cadaalad fali weyso gabdhihii ood biyihii gabadhan ugu soo maxaa gabadha kale ugu gey weysa markaasuu yidhi warka haddaan idiin soo khulaaseeyo meesha ratiga u roon ayaa anigana ii roon yacni micnaha ratigu soo dhoweynu ka hela aniguna daange iyo tartiiba ii taalla waay marka dadku waa yaqaaniin meesha u roon iyo masiirkooda iyo aayahooda laba sano wax dalaga ay beerteen lama arag dadka ma fahante waa la kala baxa waxa lagu kala baxa maxay ma inuu dadka dhaco kala baxu sheega xasan waxaan u fahmaba ummadda inaan ku kala baxo ayaga dhanba aan xaalufiyo ilaan xasan dal xaraasha hadda meel walba looga yaqaan qaarkood haddaad dhegaysato ood fiiriso waxay leeyihin war kan madaxweyne iska daaye guddoomiyad degmo xataa ma istaahilo een, nin dhan ku jees jeesa ummad dhamma waa matalaa leeyahay waa war waxaas wax laga yeeqsado waay waa haddii la kala baxaya hadday taagan tahay hubna ma hayo hal bilyan iyo shan boqol oo milyan oo maraykanka bixi haya dhaqaalihiina waa laga goostay meel ay wax ku hayaan male xasan marka hadduu wax fahmaye inuu warbaahinta dhagaystana waa dhici kartaa ama la taliyayaashiisa ay u gudbiyaan xasanow aayad dambe iyo ka talismale meeshan ku fikir go-aankaaga ugu dambeeya sidaa dalka ugu wareeji lahayd etoobiya dhowr marku ihaanaysatay ayaad u dullowday wiil soomaaliyeed oo boqol halaadiyadiisa too muslim aad xeebtiisa ciidankaaga ku dileen ayadoo la raaligelihaya abay axmed waxa lagu kala baxay maxay yihiin? ma in soomaali la laayo dalkooda baylaha laga dhigaa kala baxaad sheegaysa waa saasay u fasirmaysaa go'aan iyo war sugan ee ku aadan sidaad ugu wareejin lahayd dalka ayagaa u maqan lana xisaabtamay nimankan intaas bis waa talo haddaad qaadanayso waayahan een, aad baad u mahadsan tahay nabdoonsamater markaan een, deegaanada hadda lala wareegay ee dowladda federaalka maxaa ka jiray ka hor mujaahidiinta ama inta ciidanka xasan sheekh joogeen
bismillaah Een, waxaa ka jiray soomaalidu waxay tidhaahdaa roori doono horti lama rooro waxaa ka jiray waxaa ka jiray isdhac iyo isxog waxaa ka jira kufsi waxaa ka jira maalkoo la dhaco waxaa ka jira gabdhahoo la kufsado waxaa ka jiray dadkoo loo dilo wax haba yaraatee ay biyanaydan jin lala dilo waxaa ka jiray wax kasta oo xun baa ka jiray daba taag meeshaana ninka la yidhaahdo waxaa xukuma cali guud laawe nin la yidhaah iyo nin la yidhahdo dabageed dabageedna waa la og yahay waa gaal caan ah waa ka caansan yahay ninka la yidhah cali guud laawe lanna lixdii bilood ninkii yidhi buu ahaa hiiraan wax alle iyo wixii muslimiintu idinka xaaraantinimeeyeen waa idin xalaal waa samayn kartaan kufsigiioo kale tuugadiioo kale qamrigoo kale gaalnimadiioo kale wax idinka xaaraana ma jiraan waa idin xalaal marka ninkii xallilay wixii ilaahay xaaraantinimeeyey xaaraantinimeeyna wixii ilaahay xallilay yaa maxaan ka dhegaysanayna maxaa ka sugaysaa maxaadee ka sugaysaa ninba waxaa laga sheegay war odayga maxaad ku ogay buu markaasuu yidhi waxaan ku ogaa indhaala-aan dad cunnimo ku darsaday buu yidhi dad cunnimo buu ku darsaday ninkan gaalnimaa lagu ogaa tuugo madaxnimo misna ku darsaday isagoo gaal ah madaxnimo ku darsaday madaxnimo ku darsaday misna wuxuu noqday nin madax adag oo shareecada islaamku wax kastoo xaaraantinimaysa waa idin xalaal dadka yidhaah ayuu noqday taasaa keentay inay markay maqlaan warciise oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta maahane waxay ka cararayeen ayadoo la joogo baraf bay cararayeen ma fahamtay marka ilaahay subxaana wataala ruux baa ku riday ilaahayna waxaan ka bari ilahay inuu siyaadiyo annagana inay xaqa ilaahay nagu sugo uusa ilaahayna baadiyeen ilaahay ka baryayn uu quluul ilaahay naga ilaaliyo waa tahay aqoonyaha ramadaan ugu dambeyn dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maxaad baaqa u jeedinaysaa ama dardaaran
jazaakum allahu khayran ummadda soomaaliyeed dhammaantood nimaan qolofta laga goyno qur-aan lagu tacbin ma jiro waa dad muslimiina wiilkana laga siray ee shalay dugsiga qur-aanka isla dhigaynay ee askari qaramaan ay meelle istaagay kaas ilaahay ha nooga soo celiyo waalidiintii dadka caqliga u saaxiibo indheergaradkaane arrinkaas dib ha u fiiriyaano dagaalka meesha ka socdaa waa maraykan iyo xulufadiisa dhaqaale asiga uu bixinayay iyo daroonkiisa iyo safka kale waa xisbullaahi iyo xisbu shaydaan alaa ina xisballaahi hum almuflixuun liibaanta xisbullaahi ku jirta alaa ina xisba shaydaani hum alkhaasiruun xisbu shaydaanna waa midka khasaaray khasaare abadiya waa hubkoodana waa bixinayaan hoogaana ka dambeeya in aladiina yakafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaahi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasra huma yuqlabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun marka waa saas baaqayga wuxuu ku aadan yahay aan isla qabsanno kitaabka mascagaleya waxaa la yidhi waxaa laga sheegaa dadku waa iska maahmaah badan yihiine afkaan cagaar ku cunay abaar kuma daaqo saasay tiraha la yidhaah marka afkaad shareecada iyo kitaabka iyo sunnada mu'miniinta aad ku ammaanteen doqonnimo inti idin qaado ha ku aflagaadaynina shimbiraha waxaa jira shimbir oo baarot ingiliishka uu yidhaahdo carabigana baqbaqaa a la yidhaah waa shimbir waxaa tira ku hadaaqo hadda assalaamu calaykum ku tira assalaamu calaykum uu kaa daba leeyahy iyo waran haddaa tira iran warkaa tira uu kaa daba dhahaa minaa maraykana wuxuu yidhi terrorist argagaxiso argagaxiso waa laga daba leeyahay khawaarij dhahuu yidhi khawaarij dhah mina sax maa inaa baqbaqaa naqataan caqliga iyo dadnimada lagu yaqaano soomaalida ka mid maahan xaqiiqda iyo runta waa u jeedaan waa kitaabka iyo sunnada oo isfasirayso intaas haddaad qaadataan ogaada adduun iyo aakhira waa ku liibaanteen allana wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala labadan aayad inaan kusoo qatiman rabaa man camila saalixan min dakarin oo unthaa wa huwa mu'min qofkii camal wanaagsan la yimaado lab iyo dhadig waa addoommo ilaahay laakiin bisharti wuxuu ku xiray iimaan ilaahay wacad wuxuu ku maroo ku dhaartay falaa nuxyiyannahu fa wallaahi waa dhaartay waa noolaynaa maxay maxaa noolaynaya marka ilaahu waa sheegay xayaatan nolol dayibatan wanaagsan waa adduunyada marka middaas walanajziyannahum waa abaalmarinaa maxay ajrahum waxay shaqaysteenoo wanaaga biaxsani maa kaanuu yacmaluun midkay sameeyen midka ugu wanagsan waa aljanna mina haddaad adduunyo nolol wanaagsan heshaan aakhirana janno heshaan shareecadii ay ku tacalluqdaaye haddee waa meesha war ugu dambeeyo cagsigeeda fiiri marka waman acrada can dikrii qofkii qur-aanka iyo kitaabka sunnada isfasiraysa mar rabee qodob jaa xariijin bacdhac ka aaday iyo qararaac hirrig qaatay فإن له معيشة ضنكا نولول عريرية حسن دل حراش عمل ميل والبغناب غنب واحد دقيقة لما أركو معيشة ضنكا لو كتيقاضة آخرة أقدر المركة ونحشره يوم القيامة أعمى آخرة أسوء إندها قب هلكينا قال وحليها مركة ربي ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أرنك وصاص إن أضو إن دل لو كان أب مضنتها معنا أتتك آياتنا فنسيتها diinka iyo shareecada inta kuu yimid dan ka yeelan weysa walla quraan iyo inta diidda qodob iyo qurun ma qaadanohaa wakadalika alyawma tumsa sidaad u diidda adigana anugu dankaa malihu ilaahay ku leeyahay qur-aanaan rabay haddaad soo qaada leed janna eed haddaad diiddana ka xaaxaabay waa naarti gal warkaas micnaha waa war iska cado waadaxa oo haddaad qur-aanka diiddo qodob qaadatay adduun iyo aakhira waa mid lagu oogo oo lagu khasaaray marka sideedaba waxa waaye dardaaranka ugu dambeeyo waa kaas dadnimada iyo deeqsiga iyo gobonnimada iyo soo dhoweynta iyo infaaq fii sabiilillaahi boqolaal kunoo doolar dadka ku bixinaya waa adinka ilaahayna waa idinkaga abaalgudi doonaa liibaan adduunya mid aakhirana waa idinku sii doonaa n diinkeennana ilaahay idinkama fidhneeyo wanaaggaas qaata shareecada sharaf ka wanaagsan arki maysaan amni aad ku naalootaan sideedaba hadda itusoo itaabsiya hadday tahay iyadoo tiyoori aan ahaynoo braticaad hesheen oo la dhaqangeliya waa ku aragteen nicmadaas iyo baraarahaasna waxaa lagu helaya waa qur-aankii oo la dabaqaayay intaas waa iga baraarujin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay ugu dambeyn nabadoon samatar maxaa kuu muuqanaya dagaalka ma u malaynaysaa hadda inay gacan kugaba taagan tahay dowladda federaalk ma kuu muuqanaysaa maa way ii muuqataa waxaana ii muuqanaya waxaa ii muuqanaya meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo warciise oo laga dhaqaaqay oo mahadday waddada laga looga dhacay buundadii mahadday oo buurana lala laabtay yaa oo ciidanku garba siman yihiin oo laamigaa sii socdaa la galay jowhar jowhar in la galo laga gudbay balcad la galo laga gudbay dermooley la tegey laga gudbay maslaa la sii maray marka waxaan fariin ugu dirayaa iyagana reer shabeellada dhexe iyo wixii ku aadan iyo dadka muslimiinta oo dhan inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala ilaahay isku dhiibaan subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay garab iyo gaashaan maarata u noqdaan intaasaan leeyahay waxaan leeyahay oo kaleeto walaalaha mujaahidiinta ah ay ay maaragta sugnaadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay maaragta maaragta isku dhiibaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay isku duleeyaan oo ayagu ma gemin mana dilin ilaahay baa dilay subxaana wa tacaala hub waxba laguma keeno waxaa wax noqda oo keliya ah ilaahay subxaana wa taala maciyu tala qofkaa haysta ayaa walaal guulaysanaya saasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa diiradda jimcaha tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها